dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta sida farshaxanka ayaa xilligan waxaa soo food saartay shaqayari baahsan oo la xiriirta qurxinta iyo naqshadaynta dhismayaasha ganacsiga shaqayarida soo food saartay dhalinyaradan waxaa sababay qalabka mashiinada wax lagu daabaco oo ku badanaya gobolada dalkeenna gaar ahaan magaalada beledweyne taas oo meesha ka saartay shaqooyinkii ay gacanta ka qaban jireen dhalinyarada sida qurxinta naqshadaynta iyo weliba sawirada loogu talagalay goobaha ganacsiga qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee ku shaqaysa farshaxanka ayaa ka waramaya shaqayarida xilligan iyo waxa u sababta ah niyo shaqooyinka waxaan qabanaa sida boorarka oo kaleeto boorarka inji ogo kaleeto dukaamada dukaamada hadda waa markii dadkan saanjadka ay barteen adi hataa badanaa lama helo waa uun dhifdhifleh dadna qaar bacay iska adeegsanayaan dadkii bacdaan aqoonin oo kaleento rinjigay iska darbadaan alxamdulilah marka ilaah baa mahadiskale inji ogo kaleento boorarka kaleento hay-adaho kaleento waxaas baan qabanaa iyo taalooyinka kaleento markaa taalada kaleento la dhisaayo dadkii derbiyaasha wax lagu qorqoro jiray waxay u badashteen bac inay meesha ku dhegsadaan oo kaleento alxamdulilah marka waa marka anaga wixii ilaahno ilaahno ilaahno sahla waan helnaa alxamdulilah maalmahan dambe artiska iyo wax sawirada waxaa kusii yaraanaysa magaalada oo shaqo yare ayaa ku timid waxaana sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaalada qalabka oo wax daawacado kuwaas oo inta badan ay dadka u adeegsanayaan in ay bedelkii artiska ay soo daawacdaan boorar kala duwan kuwaas oo oo ay meelaha ku dhejistaan waxaana sabab noo ah anigana in aan shaqayari ay ku timaado maadaama aan artis u shaqaysan jirnay alxamdulilah maalina waan helnaa artiskaas maalina waan waynaa inta badan waxaa sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaalka waxyaalaha kala duwan ee boorarka ama waxyaalaha qalabdado daawacayo inkasta oo dalkeenna uu ka tallaabsanayo horumaro islamarkaana mashiinno casriya ay soo gaarayaan gudaha dalkeenna soomaaliya kuwaas oo dhalinyaro badan shaqo abuur u noqotay haddana mashiinadan waxa ay dhankooda kale shaqayari ay ku sababeen dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda shaqo la-aan ay ku hayso gudaha dalkeenna